kala hadlaynay maxaad ka dhaafsan
laqbadaan ku laamayaa wamaa wixii adabta wana xadiidkii adabtow aada idaafayso aada u nisbayso aada u tiiriso ila alasxaabi asxaabtii rasuul waa mid yaa kaba mid ah aad tidhahay hebel baad kaa yidhi ama sameeye aad tidhaahay oo min qawlin qawl ah waxaad u idaafaysay aada u nisbaysay saxaabiga wa ficlin aw ficlin amase ficil ah axad yeekaniduu leeyahay oo hebel baad kaa sameeye saxiixa bukhaari baa waxaa ku sugan kaana bna cumar wabna cabaasin yakturaani wayuktiraani fii arbacati burud oo kale waxaa halkan saarixana dhacay kaana bna cumara wabna cabaasin wayakturaani wowdaa zaa'idaahum salaaday gaadin jireen kuna afuri jireen markay afar burud waa ilaa laba maalin socod adigu ay socdaan beriskiiba waa ilaa labiyo toban mayla waa ilaa adigu sideetan iyo kilomitir wax gaadhaya ayay wafta dee mala midhasa dee shaaficiyada iyo ayma kale midhasa maka intaa la maxalkii qasrigu yahay balkaasoo kale ficil baa u noqon ay samayn jireen waa ficilkoodiio loo nisbeeyey waa mawquufka la odhanayo wala ay dhahaan halkan dee ijtihaad arrintadi ma gaadi karto tawqif baabay noqona ijtihaadba kuma iman karto tawqif baa la idhaha laakin waa misaal ahaan macnaha hebel baad kaa sameeyey ama hebel baad kaa yidhi wixii saa loogu fiiriyo waxaa kaloo odhanaya mawquuf oo fawarkaasi mawquufun mawquuf weeye zukina waa la ogaaday waa takmiilaan idhi wax macna inoo kordhinaysaa maba jirto kale mawqifkina halkaasaan kuba dhaafaynaa ee xukunkiisana waa kaan sheegnay xaggi maliyo waxyaala kuba tacalabsana wa mursalun minhu saxaabiyu saqad halkana sheeku wuxuu inoogaba sheegayaa noocii lixyo tobnaada xadiiskan lagu magacaabo mursalka lagu magacaabo kaas buu inoo sheegayaa mursalaqirkiisa horanta waa ism mascuulo waxaana idhaahaan waxaa la filan dee ama lagama soo qaata ma uga alirsaalo fii dayn wax lasii daaya haddii la idhaha dee maka aragta lahu ama arsala naaqata haskii ma dabrin oo maxidina waa sii daayey weeye mursalkuna waxa uu yahay si isaguba hortaba tacriifkiisa waan ogaan doonaa tacriifka ay ictiraadka aan lahayn ay dee inta badan kuba tagaan ay leeyihin ictiraad tacriifka inoo yaalla ku imanaya kuma imanayo waxa weeye xadiidkaas sanadkiisii adigu nin taabiciyo kuba sugnaa waa taabicigii uun uu yihi rasuulka ilaahay baa saa yidhi ama sameeyey xadiiskii waa kor yeelo rasuulku u kor yeelay nin taabiciyaana kor yeelaya ma sheegin saxaabigi iyo ciddii ina isaga rasuulkii muu arag oo udhaxaysi muu sheegin xadiidka caynkaasaa mursal lagu magacaabaa mursal xadiidka waa maa rafaca rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam oo dee markaa irsaalka halkana xadiiskii muu xidhin oo kumuu xidhin sheegid uu sheego dee sanadkiisi in saxaabigii uu sheego isagii unbaa rasuulka ilaahay u kor yeelay marka xadiidkaas baa waxaa lagu magacaabaa mursal baa lagu magacaabaa mursalkana sallay qaybihii oo ayn horeynu lahay xagga xukunkooda wuxun bay ku xidhantahay shuruurdii hore iyo say u buuxiyeen waa ka duwan yahay oo mursalku marka la eego culimada intooda badan agtooda waa xadiis oo daciifa sababtiina waxa weeye waxaynu ku soo maray xasankii iyo saxiixii sanadka waa inuu xidhiidho xidhiidka macnihiisina wuxuu ahaa in dadkii kala wariya xadiidkan ay wada joogaan oo nin kastaaba ninkii uu ka maqlay uu sheego ilaa rasuulka ilaahay lagaba gaadhayo halkan markaa shardigaa ma hayno dee nin taabiciga oon rasuulkii arag la kulmin ayuunbaa le rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi ama rasuulka ilaahay baa sidaa sameeyey markaa sanadkiiba ka maqanye ruuxbaa kaba dhacay ciddii ugu dambey ilahay sanadkaa kaba dhacday saa daraadeed xadiidkaasi xadiid oo daciifa ayuu noqonayaa cinda jamaahiir ahlilcilm bal kaas weeye mursalku tacriifkiisa haddaba aan eegno marka wuxu uhi wa mursalun xadiidka murka lagu magacaabaya koleyna dee ibtidaha lagu bilaab mashirada laguma bilaabmay hore soo yar tilmaamee xadiidka murka lagu magacaabee mursalku waxa weeye asaxaabiyu ama maa xadiis weeye asaxaabiyu saxaabigii saqada uu dhacay minhu min isnaad waa xadiidka sanadkiisa uu kaba dhacay saxaabigu taas baa mursal lagu magacaaba waa mursalun mursalku ama xadiidka mursalka kan macrifo ugu laqdaysan layd sabab macrifasaal qaadaha nakirado macnaha mursalku alxadiisu waa xadiis ama huwa maawe waa xadiis asaxaabiyu saxaabigiisii warinayey saqada uu dhacay minhu min isnaadi uu kaba dhacay taas baa mursal laydhaha marka imika san inoogu tacriifiye tacriifna waan yar horreysiiyo waa wixii taabici kor yeelay ee uu rasuulka u kor yeelay baan idhi cibaaradana saxaabigu waa wixii ka dhaco farqi yar baa udhexeeyo culimadu saaxi albayquniye qoladii tacriifka lahaydna ay kuba bustiyaan waxaana ay tahay asxaabta rasuulku san horeba usoo sheegnay markaan ibhaamka ku jirnay waa wada cuduul waa dad lagu wada kalsoonyo ilaah la tacdiiliyo uma baahna kor haddii aan saxaabi ogaanin inuu yahay ninkanina cadaala usugnaatay mise umay sugnaan cadli mayo mise maaha taas in laisweydiiyo maaha dhammaantood waa wada cuduul imaamkoodu saa wax ma yeelay marka waxa weeyaan iyadaa tacriiqkaas haddaan garanaynoon ognahay waxa dhacay inuu yahay saxaabigii macnaa cid kale aanu maqnayn saxaabigii taabicigan saxaabi u ka maqlo saxaabigu in aanu sheegin iyada markaa xadiiska xujwa noqon la waa la aqbala lama daciifiye laakiin maanta maxaa jirto mursalka loo daciifinaya waa liljahli bixaali maxdud kan meesha kaba dhacay garasho la-aan aan xaalkiisii la garan lahayo oo waa maxay sababku taabicigan waaba taabici saxaabiguu ka warin karaa dee taabici kalena oo ay dadka taabiciinta dhexdooda waxbay kala warin jireen saabxaabka xataa naftooda axaadiisan ay noo warinayaan dhammaantood rasuulka kawa kamay wada maqale dee badkood badka kale way kaba wariyeen xataa waa sidadii hala xadseene marka ninkan taabiciga ee rasuulka ilaahay ila saaskuu yihi ama ee saaskuu sameeyey in sheegin ciddii uu kaba maqlay waxaa suurtagala taabici kale inuu ka xambaaray xadiidkan taabicigaa kale maxaa suurtagala nin daciifaba inuu yahay haddii xataa kaasi uu siqo noqdo isaguna taabici kale inuu kasii xambaaraa suurtagala haddaan eegno sida waaqicaa la arkay ilaa lix taabiciy oo xadiisku wada jiraa la helaya oo midkood wad kale kaba warinayo haddaan eegno tajiis caqligana ee in kamidkan ka wariyo kadna kan ka wariyo fuqalaalay noqdaan caqligu iska banaynaya laakiin waaqa ahaan iyo istiqraar toddoba ama lix baa la helay bal markaas kol haddii ay taasi suurtagal tahay waxaa suurtagala taabici kale hadhow haddii kaasi dhacdina inuu daciif yaa suurtagala hadduu siqa noqdo taabici kale inuu kasii xambaaro adag bal markaa meeshii waxaa jira cidday maqnayd ayaynu garan la'nahay saxaabi un kuma hubno taabicida noqon kara saa daraadeed ba xadiiska loo daciifinaya ihtimaalkaasaa jira haddii laakiin la hubo saxaabigu inuu dhacay waa la aqbali laha xadiidka xujana wuu noqon laha waayo dhammaantood la wada cuduulo markaa tacriifkan ah waa wixii saxaabigu ka dhacay waxay leeyihin waa laga rooyahayo waa in lagu tacriifiyo maa rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam wixii uu kor yeelay min taabiciya rasuulka ee uu yihi rasuulkaas baa sameeyey taas marka cibaarada ixtimaalkan baa inoogu jiraya laakiin san ixtimaalkan loo celinayo xadiidkii mursalkaa loo daciifiyey ayaa halkan aan imanahayn oo xujbu noqon lahaa haddii la og yahay waxa maqan inuu saxaabigii yahay bal haddaba xadiidkaa mursalkii waa anwaacdiio daciifkuu kala mid yahay waxaan leenahay waa daciif muxadisiinta agtooda maadee waa qowlkoodii oo muslim baa saxiixaysa muqadimada isagoo walow calaa lisaani alkhasmi ay tahay walmursalu biaslina qawli ahli cilmi asli qawli ahli cilmi bilaxbaari de waxa weyaan waa de laysa xujatan ama daciifka weyo waa cibaaradiisiyo mursalku marka la eego anaga qowlkeena iyo de ahl alcilmi bilaxbaar qowlkoodu waa dee daciifba walow de calaa lisaan khasmayd laakin waa qowl isaguna uu sugaye balkaas laakiin waxaa jirta fuqahada oo kale ayaa sa dee madhabta shaafici saasa ah bal marka aanu wax xoogeynayo fadayo jirin oo insha allah maraaxibta dambe kutubtaan arki doono bal markaa mursalku dee qolooyinkan iyagu daciifka ku tiriyey waktigaa jira waxyaalo xoogeynaya ay jiraan oo la aqbalo taas maraaxibta kale ayaan laga sugaynaa insha allahu tacaala marka aanu taasi jirin agtooda waa daciif laakiin saddexa madhabooda kale oo horta dee maalikiyada iyo xanafiyada waa qowlkood imaam axmedna waa sida ka mashhuurkaa walow dee riwaaya ay jirto si shaafici oo kalaa abi daauud risaaladiisuu reer maka u dirayo bal habkiisa iyo khudba uu kaga hadlayeyna waxaa kuma jiray dee inuu shaafici ahaa xujii ugu hordiiday oo axmedna uu kuba raacay oo si waxaa axmedna qabo in dee la celinayo walow dee ay leeyihin qowlka madaab habku mashhuurkii waa mursalka aqbalkiisa qalitadeed waxa weeye qolooyinkaasi xadiidkan mursalka ah way daciifka kale lama simaane way aqbalaano way xujaysaneen laakiin ciladaan sheegnay daraadeed iyagoo dee jamaahiir ahlixadiid marka la eego iyadoon matag loo eegina qowlkooda in la rajeeyayo sidaa uu kaba soo naqliyey muslim culimadii xadiidka guud ahaan uu kaba soo naqliyey qowlka raasixi waxa weeye xadiidkan haddii wax xoogeynaya aynan helin in xadiidka mursalka horta daciif yahay kaasiyad waa mid oo dee walow laakiin saas in badanoo fuqahada kamida qowlkooda mursalkii kama dhigaan waayo waa meel hore wax ka dhacay waa saxaabigii qaaliban ama cid ku dhow unbaa dhacdaybo taasna waa quruntii rasuulku uu markhaati kacay khayriyadoo taa ay kuba aqbalaan inay ku xujaystaan arrin kalaa jirto dee dhici karto qolooyinkiinan ama dee waa lasanoo ama macaahidii waa lagu dhiganaya marka saalisame la gaadho usul wax kamida waa lagu dhigta qaybtan dee waana la akristaayo kale oo waxaa laga yaabaa tacriif kan ka duwan in idinku yimaado oo ku aragtaan laakiin waxaa jirta in la tansaxariisanayna waa culamaulxadiis sawqoodii ama marka usuululfikr la joogo ee fuqahada iyo iyo arrintooda laga hadlayo mursalka wax kanta waasacsan bay u isticmaalaano iyagu axaadiista waxay ukala qaadaan in musnad iyo mursal musnadkii waan soo aragnay marka xadiis kastoo sanadkiisa wax ka dhaceen ama kan aan hayna ha noqdo kuwa kale inoo dambeeya haba noqdeene saxaabi kuma qaybaan xadiiskii sanadkiisa ay wax ka dhaceen ba mursal baa laydhaa waa taxriifkii usuulfiqiga culamaaulxadiis halka qadiya mursalkaa ku socday way jiraano bal waxaan leenahay waxba yaan isdaariyadaasi maahe marka la joogo fiqiyo usuulkii ama ama usuul fiqi khaasatan ay akhbaartana qaybtay kaga hadlayaan mursalkay ka hadlaan uma jeedaan wixii saxaabi uun ama taabine kor yeelay waxay ujeedaan xadiiskii aan sanadkiisu xadeelin uun taasay ujeedaan oo balkaasiyada mida inaad ogaataan oo ku baraarugtaan arrintana jirto ruuxa dee khaasatan irtiraaxla ku iman karta kutubta oo markan ama khaasatan takhriijyada xadiiskao kale u baalacanayo oo ay xadiis aan saxaabigiisiiba uu soogo laakiin dhexda ay wax ka dhacayeen ay kaba cabireen arsoohu fulaan hebel baa irsaaliye oo kale markaa taasna maxaan idin odhanaya oon halkan odhanayna aan kala qaadna marka ismiga la isticmaalayo marka ficilka la isticmaalayo marka ismi aan isticmaalayno xadiiskii mursalka waa kan laynoo tacriifiyey laakiin xataa maha fuqahaa iyo culamaa alxadiis ficilka markay isticmaalayaan ee cibaarada arag kale isticmaalaan cibaaraadka kale oo dhan tabacahu fulaan iyo waxba ma iidaahan ma isticmaalaane mtadac kastoo sanadka kuba yimi markay sheegayaan ficil hadday isticmaalaya ficilka isticmaalaan arsalahu fulaan bay odhanayaan isagoo dhexe ku jira isagoo meel kala oo marka ficilku waa ka waasacsan yahay isticmaalkiisu cinda almuxadisiin ismigan aanayne laakiin marka ismi laga hadlayo waa tan tacarifkii usulkikadilisogana waa baab kalo waa wixii aan sanadkiisula xidhiidhin balkaawe xukunkiisa iyo darajadna waa kaan sheegnay marka muxuu yihi wa mursalun xadiidka mursal lagu magacaabo ama mursalku waxa weeye ma xadiidkii saada uu dhacay haddaan caadiga tagada la qabaysano asaxaabiyu mutadaiman kaba dhigay asaxaabiyu saxaabigu minhu min sanadi sanadkiisa kaba dhacay bal tacriifka wuxuu ku jirayna waa taan soo sheegnay waxa loo celinayana xilada loo celiyo xadiiskan daciif loogaba dhigayna waa taan sheegnay kalaamkana waa dheereeya xataa dee usuul iyo wax kasta way kuma jiraan umuurooyin mawaaxid ee u yarba faham karana way kuma jiraane khaasatan markiga sharaxa mooyaane tacliiqan uu leeyahay ninkan kale mucalliqa ee uu dheeraynayo usul iyo xadiisba uu soo naqlinayo meelaha qaarkood sida halkan ba sharxa tanqiix iyo waxyaalo kale kutub qara kutubtiisa oo usul fiqi ayuu kala soo naqlinaya iyo ayma kale waxba kaasi ruux wuxuu yarbahay horta inuu yar bislaado umuurahan ee laakiin sharaxa arrintiisa aad bay u koobantaho dee ina la daalacataan way haboonsun وqل غrيb غrيb ma rawى raw فqط mar halkana waa sadriga qaybtiisii dambe waana noocii toddobiyo tobnaade wuxuu ka hadlayaa xadiidka غariib lagu magacaabo laftiga ariib dee ariib waa ariib ataa afsoomaaligeena joogula jiraa ariib walow laftiga carabi yahay ruuxa wadankiisii dee aan jooginba almunfarid an wadanihi ayaa غariib lagu magacaabaa xadiidka غariib la yidhahna waa xadiid kasta inoogula tacriifin doono kaawin ruwaada keligii la gooni noqday waa sida qariibkii oo kale wadankiisii ka gooni lahaa kana dadkii kale ruwaadii kale ahaa ayuu kalaba gooni noqday xadiidkii kalaba gooni noqdo xadiidka markaa uu warinayo raawi k uu la gooni noqday ayaa qariib lagu magacaabaayo muxuu ku tacriifiyey waqul waxaad tidhaaha adigu adigaa lagula hadlaya ayuha almustalaxiin ninka dee cilmigan cinaayada u laha doonayay inuu tan kala hadla barto gariibun gariibku macnaa nakira minasoo bilowdo waa gariibka xadiidka gariibkii ma xadiis weeye rawaa uu wariyey ay rawaahu raawi raawi faqad raawi keligii uu wariyey oo nin keligii la gooni noqday kaas baa gariib lagu magacaabaa bal markaa gariibkii dawaabaa tacriif imaka haddaan casiiskii ku soo maray labakay wariyeen walow laba iyo saddex ba u shiracyo tacriifkii istaaytago mashhuurkiina saddex iyo wixii ka badan ee tawaafir xaggii gaarin la yidhi laba wixii ka yaraanu imaka halkan inoogu sheego haddii xadiidka ninka warinayaa nin keliya yahay raawi keliya yahay ariib baa lagu magacaabaa ariib baa kaa la yidhaahaa kaas bal masalan ariibka maxaa sababuya xadiidkan aada u mashhuurkaa si haddaan tawaafir xaggiiba qayba waa gaari kari lahaayeen waaba xadiidkii inama alacmaalu biniyaat wa inamaa likulli imriin maa nawa waa xadiidka bukhaari oo kale saxiixiisa uu ku bilowda ayma kalena isag isaga kuma dayanaya ma raacayaan ayay kutubtooda kuma bilowdaan ha ku bilowdeen lix meelood oo kalena kitaabkiisa waa kaga duwan yuu kusoo celceliya xadiidkaas rasuulka ilaahay waxaa ka wariyo soo dee arbiciinkaba aan ku aragnay cumar ibn alkhadaab ayaa wariyey marka la ego xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa iyo waxyaalo riwaaya daciifa waa la helaya waxyaala tilmaamaye laakiin cumar mooye cid kale lama hayo saxaabadii ah oo rasuulka ilaahay xadiidkan tariiq saxiixa kagaba warisay waa cumar oo keliya markaa gariib buu noqonaya waa gariib xadiidkan amiru welibana arrinta jirta walow cumar uu ku khudbeeyo midba soo khudbeeyey haddana markay yiraa riwaayo noqoto weli aynoo soo weriyo ay noqoto wax calqamat min warqaasi laysi nin la yidhaaho oo taabici weyn ahaa ayaa xadiidka soo gudbiyo cumar noogala soo gudbiyo ninkaa mooye nin kalena uma hayno oo dariiq saxiixa inagu soo gaarsiiyey ninkaa markay noqotona maxamed ibnu ibraahim ukaym nin la yidhaha taabici ahaa ayaa ka wariyey isagana nin kale ma hayno oo nin kale lama hayo aan kaa ahayn maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansari saddexdoodaba waa taabiciin yaxya ibnu saciid alansari waa imaam macruufa ayaa isaguna ka wariyey waa tirigii isaguna marka yaxya la joogay boqolaan ka wariyeen ama xadiidkii faaqayaalkaasuu ka batay dadkiisa ay bateen bal marka maxay leedahay waa gariib cumar xaggiisii iyo calqama iyo maxamed iyo yaxya cidnaba waa minin un cid labaad oo xadiidkii la wadaagsanaysaa ma jirto xadiidka caynkaasa ee nin keligi warinayo ayaa gariib laydhaha welibana maaha un xadiidkao dhan qolqol waxa dhacda iyadoo xadiidkii dadka ay wada wariyeen sunno xadiidka sabab mid ah inuu nin la gooni noqdo macnaa sunnadu intii kale sunnada may sheegin nin baa riwaayadii kale kala gooni noqday sunnadaas sheegitaankeeda waa gariibu bacda masaba maxaa kala cabiraya waa laftiga markii baa gariiba markii oo dhama gariib maaha qaraabadii sanadkana way gataa haddaba xadiidkan nin la gooni noqday ayaaba waxaa jirta dee kutubta ka dhigmisaal ay kuwa kusoo arooro xadiidka farada rasuululahi sala allahu alay wasalam sadaqatan fidr inuu jacala dakari walubna wasagiir walkabiir ayaa maxaa jirta min almuslimiina cibaaradaas la yidhaahdo ilaa maalikun baa sheegaya dadkii kale xadiidka wariya cibaaradood min almuslimiin kutubtood ama riwaayadooda kuma horaw dhow noo kale la helayo iyada taasi aanan sa ahayn oo kuwa waafaqeen bal markaa waxa ay tahay ama matniga markii ha noqoto ama matnigii oo dhan haba noqoto kolkol sanad kasta lagu warinaya sanadkaa garaamadu way gartaa ee waxa weeye wixii nin la gooni noqday keligii warinayo o dadkii kale kala gooni noqday gariib baa la ydhaha xukunkiisi baa inoo imanaya xukunkiisu dawaalasan aan leeyahay xadiisu saxiixa inama alcamaal binniyat waa xadiisu saxiixa hoode aadna marka laega abwaabtii fiqiga guud ahaan gelayo oo cilmiga laga qaatayna uu badan yahayba xadiiskaas oo kale waa qariiban bal xadiidka ugu dambeeye bukhaari subxaan allahi bixamdi subxaan alla kalimatan khasatan cala lisaan oo kale kitaabkiisa kuma khatimo isagaba sanadkiisa qaybo waa gariib ba meelo ruwaadii sadaashood baa la gooni noqday marka waxaan leenahay xadiidkan haddii raggan la gooni noqday rag cadaalo horta ay u sugnaatay cadaalo keliya maanta halkan ma anfacayse babdi taama babdi sare maaha babdi yar babdi dhan oo taamana le ay yihiin xadiidkoodii waa la aqbalayaayo saxiix buu noqonayaayo walow kelinimada in keliya un wax sheegayo dadkii kale aadan sheegayn wax laga joogsado ay tahay shaki ay keenayso haddana dabdigan kale ruuxani leeyahay ayaa karaya waxaan kelinimada xaggeeda kala yimaadee ka joogsigaa ahaan la ayaa buuxinayo saxiix buu noqon haddii laakiin ninkaa dabdi dhan oo taani aan uxasilinadanin oo dabdi waa leeya laakiin dabdigii seerkaa kale aan ahayna gariibka xasan buu noqonayaa oo tirmidina kuwa badan xasan ariib xasan ariib kitaabkiisa kuwa badan laakiin markaa ninka cadaalo kasta ha u sugnaatee dabdi fiican aanu lahayn dabdi aanu lahayn iyada xadiidkiisi daciifku noqonayaayo ee wax kaba garaabadu wixii kala imanaya xaggii dabdigiisi kora baynaan kala haysan bal markaa waxaan leenahay waxay ku xidhan tahay ninka niyaadku gaadsiisan yahay warinayo la gooni noqday saxiix waa noqonaya xasan waa noqonaya balinah laakiin maxaa badan axaadiista garaaibta inta badan dad aan heerkaa ahayn baa la gooni noqdo waxaa u badan xadiiska kol haduu gariib yahay daciif tirmidina meelo badan markuu gariib keliya ku kaabsoomo een xasan raacin uu gariib yidhaho xadiiska daciifow hadduu gariib keliya yidhaahdo wax kala raacin waa xadiiska daciifow istilaaxaas waxba kuma dambamaysid walow lala gooni noqday laakiin xadiisku wax kala raacin waayo waa xadiiska daciif oo kale kale cibaaradan waa yar u baahan kusoo noqnoqoti kaasoo kale bisanada gariiba tirmidi markii kiisa u tiirinaya waa aduu xisada cibaare iska tatabuc u baahan tahay kitaabkoo guud ahaan tatabuc u wada baahan yahay oo kalkal dee inuu bal in badan uu raaciyo laakin fadail acmaalo wuxuu dee istilaax yar aqristay markuu gariibka idah waxay sooran karaa hadalkani waa isburinayaayo waa gariib laakin waa fadail acmaal xamaansadadu waa daciif waa fadail acmaal baa hadalku noqonayaayo haddii bal markaa tirmida gariibu kuwa gaasay oo hadal aan gubaar lahayn ama aan dhib lahayn laakin de hadii kaleo kitaabka wax kala duwan ay kuma sugnaayan taasi waa maxay ee tatabucu midka ka gaaraantiisa in laga gowro maahan bal haddaba xadiiska gariibkihi kaa weeye inta badanna bacdiga kuma badan daraadeed bay culimadu dadka uga digi jireen oy odhan jireen laa tatabicu haadihi algarad axaadiisa gayibka ahayn had walbo ruuxu keli uu sheegaye hay ka ilaaliya oo kale oo waxay odhan jireen baalcilmi waa rawahu de waa daahiru ladi rawahu naaso cilmigu fiican waa cilmiga dadka ay wadaagsanayaan ee la wada maqle dadka ka wada dhaxeeye cilmi nin gooni uu sheegayo gariibiyo inta badan si u nabadgala u bacdi ugaba nabadgala ayaa laakin dee masnuucaan haysana axaadiisa saxiixa iyo inta badan oo xasana sababtuna raggoodii baa rag fiican ahaa wariyey la gooni noqdayo iyagoo bariba haddana la aqbalayo la xujaysanayo de xadiidkaasba inamada acmaal biniyaad ma kamid weeye balqariga laakiin inta badan qaraabadu waxa weeye markay khayraad weliba ariibo ruux xadiidkii la wada gooni noqdo bacsi waa waa dee haya ugaaliba u badan waqul waxaa tidhaahaa gariibun xadiidka gariib lagu magacaabaya ama gariibku waxa weeye gariibku si macrifo kale kaga laba maa xadiis weeye rawaa uu wariyey rawaahu uu wariyey raawin raawi uu wariyey faqad oo keliya marka arinkana jirto kolkol iskaaka tirmidi iyo markaa waxyaalo dee markaa qaraabada dhacdo oo kale o qaraabada ka hadalay waa qaraaba iska mudlaqa waa xadiiskii baa la wada gooyin noqonaya kal qaraabo niskiya ayaa jirto waa in yaroo dee kollay tafsiirkiisa kale la gudagelay e si laysaga ogaado xadiidkii isagoo sidiisa loo yaqaano la yaqaano bal xadiis baa la yaqaanaa dad baa warinaya laakiin dariiq duruqda kamida ayaa waxa weeye ujeedadu sanada macruuf u lahaa nin baa adigu dadkii kale kaba maydhay si riwaayadiisii buu kaga maydhay xadiiskii oo siday kuba wariyay si ka duwan buu kuba warinaya ama uu waxbu kala gooni noqday oo kale iyadoo xadiisku macruuf yahay oo duruqdiisii kale ee macruufkaaye kolkol gariib kaba cabdiraano ama tirmidi oo kale gariibu min hada lwaqti markan sanadkaa eegno iyo sid uu kuba yimi gariib buu noqonaya laakiin de meelo kaloo laga garanayo uu macruuf ku yaashiro kolkol baa markan gariib la idlaaqayo aan looga jeedin guud ahaan raawigan inuu la gooni noqde ee laakiin xadiidka waa macruuf duruq kaluu leeyahy dariiqan san uu kuba yimi ayaa si culimada agtooda ku suurowday ama lagu yaqaano aan ahayn oo dee ninkani un uu laba yimi oo kolkol qaraaba degaano meel dhexe iska gelisa iska jirte bal laakin haddaba tacriifki ariib kaas baa la yidhaha waqul ariib ma rawaa raawin faqad wakulu maa lam yatasil bixaali isnaadu muqadac low kale bal imaka halkana nooc ujeediya tagnaad wuxuu nooga sheegayaa xadiidka isagu lagu magacaabo munqadic la yidhaah mutalkii waxaan soo mida horta bal sanadkiin haddaa dib ugu yar laabano sanadkii waa ruwaadan xadiidka warinaysa ee kala warinaysa bal haddii imaka kasoo qaad bukhaari oo kale sheekiisa laga bilaabay ilaa saxaabigii intaa sanad baa lagu magacaaba isnaadna waan odhanayna waxaa ma kala farqinayna rijaal iyo ruwaad iyo dariiq iyo intana waa lagu wada magacaabaa haddaba in hadday wada joogaan ay wada leeyihin de waa sanadkaa mutasilka ah haddii laakiin ay wax ka dhacayn ay ka dhacaan waxaa dhacaysa kol sanadka xaggiisa hore uun inay wax ka dhaceen matalan waa bukhaari oo sheekiisii tuura sheeka sheekiisi u guura sheekiisi ma joogo laakin sheekiisa sheekiisii baa jooga ama awqaada qaarkeed sheekiisa iyo ninkii kuxigay ma jooga intii kale ka dambeysaa joogto sanadka xaggiisa hore xagga horena marka ay ka cabiraan awal lisaan iyo aakhiru lisaan awal lisaanka kama cabiraan oo uma jeedaan halka rasuulka ku xigta saxaabigii awal lisaan waxay ujeedaan sheekhyada mualifiinta sheekhyadooda ama halkan iyaga iyaga soo xigta ayaa isaanka bilowgiisia aakhir lisaan oo darafta saxaabigu kuga sugan yahay taas bay aakhir lisaan iyo awal lisaan ay kala tahay haddaba haddii sanadka bilowgiisa hore wax laga gooyo intii kale ay joogto noocaa kitaabka inooguma sugnaa insha allah waqtiga dambaan arki doonaaye mucallaq baa laakiin lagu magacaaba oo tacliiqisi waxaa dee meel sare kasoo laalaado oo kale imika qaraaxada dusay ka xidhiso ka xaggana waa kan ka go-an oo kale bal markaa taas oo kale xaggii kale ukala xidhiida xaggana waa ka go-an yahay tacliiq albidaaliya wixii lamidka balkaan mucallaq baa la yidhaha taas kitaabkeena inooguma sugno waa nooc kaba ima waxyaalaha kasoo hoos baxa cadam alitisaal xadiidka sanadkiisa inaanu xidhiidin taas waa mid kalla ee darabtii saxaabigu ku sugnaabaa faqad ku dhacaya taabicigii waa joogaa wixii ka dambeeyaan joogin waa tan aan kasoo baxno mursal baa lagu magacaabaya maxaa inoo soo baxay intii aan labadaa darbood ahayn haddii ruux uu ka dhaco sanadka dhexdiisii ruux uu kaba dhaco waa labadaa darbood wixii aan ahayn labadaa darbood magacyadaa kala yeesheen bal hadduu ruux keliya yahay ama labadagii laakiin aanay isku xigin waxaa lagu magacaabaya munqadec waana kan imaka inoo bilaabmaya munqadec baa la odhanaya haddii laakiin ay noqoto mid uu ka bato laba iyo wax ka badan isku xiga ay meel ka wada dhacaan xataa markaasin dee maca saxaabigii qaadicii waa saraacayba haba noqote laba isku xiga ay meel ka dhacaan ama wax ka badana magac kaluu leeyo iyadna kitaabka inoogu suganto shadriga markaa kan ku xiga ayaaba ku arki doonaayo waa mucdal baa lagu magacaabaa bal afartan qaybood mucallaqii iyo mursalkii iyo munqadicii iyo mucdalkii waxay ka wada imanayaan istibtaalu sanadkii oo meesha ka baxay shardigii ahaa waa in xadiidka sanadkiisu xidhiidho marka la waayo afartan qaybood baa adigu imanaya midba si uu kula yimaadaba haddaba mursalkii waan soo aragnay mucallaqana waxaa nidi bukhaari oo kaliya uu kuba badan yahay waa inoo dambeeya kitaabkeenu kamuu hadlin maxaa umakaa jira munqadic buu halkan sheegay marka munqadic erkay ku tacriifiyey ada labadaydu way ka dhimaanaysaaye bal kan imaka ku tacriifiyey muxuu yihi waa si waxan ay u kala baxaan oonay isu hoos gelin ee mid kasta wax gaara uu noqdo ka kala ka sooxan tacriifyadiina aan u kala dino xadiidka sanadkiisa ruuxka qabla saxaabi markaa de ruuxa qabla saxaabi uu kaba dhaco ama ruux wax ka badanimo kaba dhaco laakiin aanay isku xigin macnaa haddii laba meelood ee wax ka dhacaan bishardi waa inaanay isku xigin laakiin aanay ruux ka badnaan waxa lagu magacaabaya munqadic waana qaybaha daciifka kolle di istisaalusinad la-ad weydo ee qaybuhu daciifku noqonaya ina fadligaa maraysa side mucallaqa unbaa kalaam le kutubta qaarkood ay u kala qaadaan kutubta qaarkood taasna leegtaarkeena bay nooguma sugnaan marka muxuu yihi laakiin sheekhu tacriif baan tacriifiyey waa tacriifka aada u masuulkaa cinda ahlilxadiis tacriif ka duwan oo munqadicii wax aama qaba dhigaya ayaa kitaabka inoogu sugan oo wuxuu yihi wa kullu maa xadiis dhammaantii oo lam yaktasil aanu xidhiidhin bixaali min alaxwaal waa wud min alwujuuh kamid a ama sina aanu ku xidhiidhin isnaadi isnaadkiis oo sanadkiisu aanu xidhiidhin sina aanu ku xidhiidhin munqadicu lawsaali xubnihiisu mid ay bowba-an yihiin weye ho awsaasiisu ama xubnihiisu waa awsaal jamcu wasnin weeye waana misalka taasoo awsaalna wajankuu ku buuxinaya daydkuu ku buuxiye macno ay noo samaynaysaa halkan ma jirte waa taxmiiladayda munqadic bay arrintii noogula joogtaa bal markaa waxa ay tahay xadiidkaa munqadic baa la odhanaya bal hadda markaa tacriifkan inoo tacriifiye sheeko wuxuu tacriifku uu yahay xadiidka aan sanadkiisu xidhiirin ba munqadic baa laydhaha haddii cibaarada aan kaba cabirno qaadano waxay noqonaysaa xadiidkii mursalkaynu kaba soo baxnay sanadkiisu ma xidhiirin muxdalka inoo dambeeye laba ay wada dhaceen sanadkiisu ma xidhiidhin mucalaqa aan sheegaye sanadka xaggiisa hore waa xagga shekada musanifiinta sooxisa ama shekadoodu ay kaba dhaceen sanadkiisu ma xidhiidhin marka wax kasta oo sanadkiisa ay wax ka dhacaanba muqadicin la odhanayo waa tacriif markaa caam ah oo wax alla wixii ay wax ka dhaceen saqab kastaba magacii lagu idlaaqi karo markaasaas waxay noqonaysaa cibaarada munqadic inay cibaaro shaamila ama magacan tasmiye shaamila ay tahay oo saqad kasta isaadka ku yimaada mursalka waa munqadic mucmalka waa munqadic mucallaqa waa munqadic oo guud ahaanba kalagiisa ee wax ka dhaca munqadic la odhanayo tacriifkana imaamkii shayirkaa ibnu cabdilbar waa si uu ku tacriifiyey waa si uu kuma tacriifiyey ee ayma kalena ay tacriifkooda hayde marka luqa la eego lafdiga munqadic waa macnuu keenayo wuu go-an yahay mid kastaa waa go-an yahay laakiin istilaax markaan eegno si wixii loo kala duwo oo loo kala sooxo oo mid kastaba magaciisu uu gooni noqdo xukunkiisuna aan markaa isaga raacino waxaa dee kooda mashhuurka ah si aan marka hore ku tacriifiyo waa wixii sanadkiisa ruuxuu ka dhacay qabla saxaabi hadigu waa mid keliya hadday wax ka badan kaba dhaceen aanay iskuma xigin taas waxay noqonaysaa tacriif saamilaho safarka sosanka ku yimaada ama waka sosanka kaba dhacen bay noo samaynayaa marka waana waana bal markaa koladii aan taasi waa xagga tacriifka tacriifkana waa jira imaamka ibn cabdilbar ayaa tacriifkiisii uu yahay qoloyn kalena de waxa weeye way kuma tacriifiyeen luqadana marka la eego de waaba waxay keenaysay luqadu munqadic mikasta waa go-ay waxbaa ka dhacay laakiin istilaaxi wixii da ay culimadu ay xadiiskooda dee muqadar iyo xadiisa daciifa waayo sanadkii ma xidhiidhinba waa kala go-ay daciifkuu noqonaya oo markaa wuxuu yihi wakullu maa xadiis kasta oo lam yatasil aanu xidhiidhin si xaalin waa biwasi min alwujuh sida aanu ku xidhiidhin isnaadii isnaadkiisi aanu xidhiidhin oo si un ay wax uga dhacaan munqadicul awsaali xubnihiisi mid ay googo-een weeye oo kaa xadiiskaas munqadic baa lagu magacaabaya balse wixii ku jirana waa kaan soo sheegnay waana daciif والمقبل الشاقد من الثاني والله سبحانه وتعالى على
وعصرت من أول جراقية نوع اسمع وعد حديث كاملة ولبا وعد ضعيف ولا أقول مقعاب معضل فحن هروس مري فاللي مرسل إيو مقدع لولا والنصارى noocanna kuwa hore ayuu raacsan yahay oo waxa ay iyaga kulmiya oo kuwa ka wada dhexeeya isagii labada qaybood hore xaggan sanadka ama cadam istisaali sanado waxay ka yimaadaan sanadkeen oon xidhiidhin marka mursalka waxaynu soo aragnay xadiidka nin taabici uu kor yeelayo markaan saxaabigiisii laga sheegin inuu yahay oo saqadku waa darabkan saxaabigu ku sugan yahay buu ula imanaya muqadacana bal macnihii qaaskaa markan eegne laftigii si inoogu tacriifiyey aan ahayn saaxib albayquniya aan ahayn waana tacriifkii ibnu cabdilbariya kaa hore ku tacriifiyeen waa xadiidka sanadkiisa ruux qalla saxaabigu kaba dhaco haddii ruux wax ka badani ka dhacana dee laba ruuxun isku xidhin ay tahay taasna muqadac bal mucbalkuna waxa weeye haddaba xadiidka sanadkiisa laba shaksi oo isku xiga ay meel ka dhacaan waa meel bay ka wada dhacayaan wa laba isku xiga ay kaba dhacaan ayaa waxaa lagu magacaabaa mucbar baa lagu magacaabaa labadaas hadday saxaabi iyo taabicigii noqdaan oo halkaa labadii ay yihiin hadday laba dhexdaa yihiin adigu laba isku xiga un haddii sanadkiisii ay ka dhacaan waxa lagu magacaabayo xadiidka ay ku magacaabaan mucbal ayaa lagu magacaabaa isag haddii taqadjiro sanadkii aanu dhammayna waa xadiisa daciifa bal bacdigiisu bacdigii munqadica uu kasii liitaayo munqadica haddii dee ruux keliiba uu dhacay oo uu sidaa ku daciifoobay kan laba ayaa dhacsan ama wax ka badanba hadday saddex isku xigaa dhacaanna mucbarsuun baa la odhanayaayo huwa asagoo xaalin min almunqadic uu kasii liitaa ka xaalixun yahay munqadicii waana xadiis qaybaha daciifka kaba mida taasba weeye bal mucdalku marka wuxu uri sheekhu isagoo ka inoo sheegayo inoo tacriifin walmucdalu xadiidka mucdal lagu magacaabaa asaaqidu kuu dhacay weeye minhu min sanadi sanadkiisa uu kaba dhacay isnaani laba ay ka dhaceen oo laba shaksi ama laba raawi ay sanadkiisa ka dhaceen ayaa la yidhaha labadaas ma eegayno meesha ay ku sugan yihiin iyo halkay sanadka kaga jiraan ee kol hadday lababa ka dhacaan mucdal baa lagu magacaabayo xataa suurta mid aanu inoo dhigan oo mucallaqa oo sanadka bilowgiisa wixii wax laga gooye ah hadduu mid keliya sanadka bilowgiisa dhacay mucallaqu muu noqonayo mucdal ma noqonayo haddii laakiin laba ay wada dhacsayn halkaa mucdal iyo mucallaq labadiiba waa lagu wada magacaabaya way ku kulmi karaan ama labada magac bal kaas ba haddaba mucdal laydhaah bale misaalka inta badan kutusa musalaxa meelahan aan ku aragnay inooga yaala misaalkana waa xadiis bay usoo qaataan maalik wariyo muwadaciisa ku wariyey xadiidka abi hureyru kaba warinaya saxaabiguu magacaaban yahay waxaana laftigiisu ah uu markaa ku wariyey muwada saaxib almuwada ama imaam maalik balaganii can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuh waan laa yukallafa min alcamali ila ma yutiiq manaa waxa iga soo gaadhay abaa hureyre isagoo rasuulku ka warinayay inuu rasuulku yihi mamluugii lalahaa waxa u sugnaaday nafaqadiisii oo waa in dee waxa weeyaan ruux ibnu aadam ee nafaqadiisii si macruufoo dee u laaciqaa lagu siiyo hawshana aan lagu kalifin wuxuu karaya mooye wax kale bal xadiidka imaam maalik siduu ku wariyay waxay balagani can abi hurayra markaa imaam maalikna waa atbaacu taabiciintii abi hureyrana waa saxaabi welibana asxaabtii cumrigooda intuu aada u dheeraaday aada u dambeeyey maahaye dee uu markaa kusoo dhawaaday imaam maalik kusoo dhawaaday ma aha waxaana caddaatay halkan laba inay ka maqan yihiin sanadkoo walow muwada sidaasku mooye si kale aanu kitaabku xadiidka uguba sugnayn oo balaaqaadka imaam maalik ee waxoogaaga ama lixdameeyaha gaadhay ee uu balaaqamiida ku wariyey uu xadiidku markaa ka mid yahay laakiin muwada wax ka baxsan buu ku xidhiidhiy waayo axaadiisa imaam maalik maaha axaadiisa muwadaa ku suganoon sanado aada u badan in loo soo qasayo meel kastaba looga imanayu ahaayo axaadiisa lagu dul aqriyayay ama ha noqoto muwadaiisa waxa ku sugan ama axaadiis kale uu isagu warinayo inu kitaabka kuba qorin haba noqotee marka khaarij almuwada ayaa muxuu sheegay inuu xadiidka ka warinayo maxamed ibnu cabdilaan maxamed ibnu cabdilaanna aabihii aabahaas cabdilaan ayaa abi hurayre ka warinaya oo sanadkii waxaa caddaatay walo imaka ya xadiidkii dariiqiisii la helay ciddii ka dhacsanayd la helay oo dacfi hadduu markii hore uga yimi imaka halkan dacfigu meeshii kaba baxayo dadkan la helay daraaddeed laakiin misaal ahaan uu inoogu filan yahay bal inaan tasawurno unan suuraysano xadiidku dacfigii uu ka baxayo waxa weeyaan laba ayaa dhacsan oo maxamed ibnu cajlaan iyo abiya cajlaan baa abi hurayre iyo malik u dhaxeeya sanadkiina labadaasaa ka dhacay bal kaas baaba mucdalku uu yahay bal markaa mucdalku waxa weeyaan laba iyo wix ka badan wixi ay kaba dhaceen oo xataa ciraaq alkeedisa dee fasaacidan baa kuga sumeed iyo in kasii badan oo hadday saddex ka dhacaan isku xigaan waxaa la odhanayaa waa mucdal hadday saddex ka dhacaan laakiin midba meel uu ka dhacona isku xiginna muqadac un baa la odhanaya mucdal laguma magacaabaya waxaa la shardiaya waa bitawaali waa dee shardigu waa inay xidhiidhsan yihiin labadan iyo waxa ka badan meel kaba dhacay halkaa weeye marka ankan oo kale aanay ucadaanin makrajkii xadiiskuna dee xadiiska daciifku noqonaya bal muqadacii kasii liitaan taa wuxu uhi walmucdalu ka isagu mucdal lagu magacaabaya de magacan bay kuba magacaabeen asal horena mucdal waa waxa de xidhme wixi loo waayo mustaqlad markan uu laazimka yahay haddii mutacadi lagaba dhigana de waa wixii isagu imaka hadii la yidhaha daa-un cubaal oo kale waa xanuunka la tari waaye dadkii asibadahay dawo u waayana iyaga caji geliya loo hayn dawo kaas baa daa-un cubaal lagaba cabira de xadiidkana haddii bal macnahaas labaydao siay badkood baxsiyeen halkaasa lagaba soo qaato oo kale marka ninkii raawiga ahaa uu san oo kale sanadkiisii laba iyo wax ka badan uga gooyo macnihiisiibuu xidhay wuxuu noqday mid aan wasigiisiiba la garanahayn ama dadkii garashadiisi intay caji gelisay dee saasna daciif kuba noqday calaa kulli xaalin inagoon tasmiyadii ishtiqaaqaas eeginba waxa ay tahay xadiidkaa sanadkiisa laba ay ka dhaceen baa mucdal la idhaha walmucdalu mucdalku asaaqidu kuu dhacay weeye minhu ay min sanadihi sanadkiisa xaggii itnaani laba ay ka dhaceen labadna ay isku xigaan laba hadday ka dhacaan oonay isku xigin lama odhanayo mucdal muqadac baa la odhan ee waa laba isku xiga ama wax kasii badan ba ay ka dhaceen sanadkiisa ayaa mucdala dha waana daciifqayadiisu kaa mid yahay bal mucdalkiina halkaasaan kuba dhaafaynaa noocii labaatanaad buu halkan noogaba bilaabaya wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa xadiidkii ataa yimi mudallasan xaaliya iyadoo la tadliisiyey nawcaani laba nooc weeye wuxuu inoogu sheegayaa imaka halkan oo inoogaba bilaabmaya xadiidkan mudallas lagu magacaabo saraawiisna mudallis buu noqon asalka hore laftigan istiqaaqiisoo dalad marka laamta iyo daalkuba daalku u xarakaysan kollay dee si kale laguma dhawaaqi kale laamtana la xarakeeyo kale waxay idhaheen luqada waxaa la yidhaha ikhtilaatu dalaami binuur waa markan sa waqtiyadan dee fidcawlka oo kale madowgii iyo iftiin yar ku dheehami ama isku dheehami ay jiraan oo isku jiraan taas baa daras lagu magacaabaa de tadliiskana halkan un mooyaane xataa deexayo waxyaalahaas waata loo isticmaalo ruuxii wax iibinayay alaabtiisii iyo wixii uu iibinayay hadduu ceebtii ay lahayd uu qariyo de wanaageedin uu dadkii utuso u muujiyo iyadoo wax meesha ku qarsoon oo ku qarinayaa jirto de waana reshi e tadliis baa la yidhaha tadliiska deex waxyaalo kalena waa galaayo waxa daahirkiisii fiicnaa uun dadkii loo muujiyo wixii meesha jiray ee khalale uu lahaa ama ine uu lahaa ceebe uu lahaana la qariyo kale tadliis la wada noqon saa taa beecayata kale xadiidkana taasoo kale weeyaanoo waxa ay tahay xadiidkiiba e dushiisii sare iyo isnaadkiisii baa la fiicnaynaya daahirkii dadka loogaba dhigaya sanad wada dhan oo cidi aanay ka dhacsanayn oo wada jooga ayaa lagaba dhigaya waa taxsiinu daahir ilisnaad ee waxaana la qarinayaa meesha inqidaac iyo kala go- jirana waa la qariyey oo kaa hore wax daahiroo layska garanayu ahaaye kanide waa wax la qariyey oo laga dhigay la moodsiiyeyba inuu sanadka aanay waxba kaba dhacsanayn iyadoo markaa daahirkiisii cibaaro keenaysa la isticmaalayo sanadkii wixii isku xidhayay itisaal laga fahmayo laakiin aan ku cadayn waayo haddii ay ku cadaydeen been bay noqon lahaydba bal tadriiskaas baa la yidhi haddaba waxa weeyaan laba qaybood buu kitaabka inoogu qaybin doonaa labadaas sii suuraynaynaaye labada u kala saaraan waayo qaybaha kale wixii ka dambeeyaan arki doonaa iyaduna kuwan ubay hoos imane waa laba qaybood baa loo kala saaraayo tadliisul isnaad iyo tadliisu shuyuuh labadan waa laba qaybood oo ra-iisiyo waaweyn tadliisul isnaadku waxa weeyaan waa raawigii oo xadiiskan ciddii uu ka maqlay meesha ka saara tuura uu tuuraya iyadama joogaan waxaanu xadiidkii kasoo naqlinaya ciddii ka sarreysa oo ujeedadu sheekhiisi intuu tuuro ayuu sheeka sheekhiisiibu u guurayaa xadiidkii ka warinayaa cibaaranu kaga warinayaa laga fahmi karo oo dadka la moodayo dee inay istisaal adigu ku moodsiinaysa laakiin aan ku cadayno can iyo canno iyo qaale iyo alfaado sidaasoo dee sariix ahayn oo dee ku cadayn istisaal iyo kala maqal laakiin la moodi karo dee kol hadduu ninkani ninkan kale soo gaadhay saas buu isticmaalaya markaa tadriis baa la yidhaha lakin dee shardigu waxa weeye hadduu ninkan labaadee uu guuray ee uu xadiiska ka warinayaa nin aanu sooba gaadhin yahay tadriis la odhan maayo waayo waa inqidaac daahira uno la arko waa la garanaya nin kastoo cilmigan ama rijaasha iyo ruwaadda maraatibteeda ilmaam yaroo kooban ule taa uu dareemaya ruuxii xaggaas sabaqaadka ruwaadda un wax ka yaqaanay laakiin waxa ay tahay ninkan labaadee u guuraya waa nin uu la kulmay waxna ka wariyey bal kacdeedka ugu khaasan baan qaadanayna waa nin uu isagu la kulmay soo gaadhay waxna ka wariyey laakiin maanta xadiidkan isaga kamuu warine cid baa udhaxaysay waa sidaa udhaxaysay waa sidadiibuu tuuro ruuxan kale uu isagaba la kulmay ee wax ka maqlay laakiin ayuu xadiidkan aanu ka maqlin buu can fulan odhanaya taas tadriis baa lagu magacaaba tadriisulisnaad weeyo macnaha sheekiisii uu tuuray sheekiisa ciddii ka sarraysay buu u guuray kana wariyay xadiidkii cibaaro dee daahirka dadka marka la arko laga fahmi karaba ama la moodayo inay dee kala maqal ay tahay laakiin aan kala maqal ku cadayna waa isticmaalaya hadduu suuradaasoo kale xadathani ama samicila waa kadaab oo ruux beenaalaa iyada arrintiisu way ka duwan tahay tan cibaaradan buu isticmaalaya can fulan iyo ana fulana qaala kada iyo cibaaradaas ayuu isticmaalaya ruuxu xataa waxaanu maqal uu isticmaali karo balkaa tadliisulisnaad baa lagu magacaabaa baydka horu kaa inoogu sheego ta baydka horaan laqbayna ka dambe baydkiisa aan gaadne marka wuxuui wamaa xadiidkii asaa yimi mudallasan xaaliya iyadoo la tadliisiyo oo isagii la qariyey wixida kuba sugnaa saas nawcaani laba nooc weeye alawalu ka hore waa nooca hore alisqaadu ridid weeye uu rido raawigu lishaykhi sheekiisii xadiidkaa uu ka warinayay uu rido wa an yanqula uu naqliyo oo wariyo xadiidkii caman shaki xaggii uu kaba wariyo fawqow sheekiisan uu tuuray ka sarraysay oo dee sheekiisa sheekiisiiba ahayd xadiidkan uu kaba maqlay bican can uu kaga wariyo lafdigaa can u can fulaan yidhaaho wa an antani wadankaa keenay in nuunta la fudaydiyo shadadii laga tuuro ee laakiin waxa weeye wa anna anna waayo dee an lama isticmaalo halkani sal ay isticmaalaan wa ana fulanan qaala kada ana fulanan qaala kada oo mid hadday mucancan aynu kuga soo marna waatan soo sheegnay mucanan mid la yidhaahno inuu jiro oo la xukumo marka mucancanunka anta cilmiga can karan buu ina lahaa meelaha aada loo ilaaliyo cantane dee xukunkeedu uu ka duwan yahay axkaamtii marka kale ay lahaydna waa markan tadliis baabkeed la joogo iyo raawi mudallis cankii u isticmaalayo anna haddaba waa an yanqula inuu wariyo oo naqliyo xadiiskii bacnaa wariyo caman shaksi xaggii uu kaba wariyo fawqahu fawqa sheekii waa sheeka la tuuray ka sarraysay oo waa sheeka sheekiisii laakiin maaha waa ruuxu dee la kulmay oo aakae ama uu waxbaba ka wariye bican can uu wax kaga soo naqliyuu kaga wariyo an ana ana uu kaga wariyo taas ba wey bal markaa waa inoo tacriifiyo tacriifkii hore dee marka hore sheegnayna weeyaan oo kan waxaa lagu magacaabaa tadliis lisnaad isnaadkii xadiidkaa la tadliis la tadliisiyey waxaana shay meeshii ruux laga tegayaa jirta laakiin saan sheegnay waa ruuxan imaka sheekiisa marka uu tuuro sheeka sheekiisa u guuraya sheeka sheekiisna waa nin ay kulmeen bal markaa haddii ay kulmeen dee si loo garan lahaa in meesha wax laga tuuray aad bay u adag tahay waayo ninkan kale waa dee ina is waktigii inay soo gaadhino bal uu axaadiis kale kaba wariyey laakiin xadiidkan baanu kaba maqlin maanta uu tadbeysinayo liamrina uu tadbeysinayo dadkii xufaadda ahaa ee aada u isaanka badnaa un mooyaane kol ama xataa kuwaasay kuba adkaanaysaa inay dee arrinkan oo kale ay ogaadaan inay dee riwaayo kale helaan iyadoo cidi uma dhaxaysiyo riwaayadii kale ay arkaan iyo isagoo wakti kale si kale ku wariyey mooye waa dariiq adag si lagu heli lahaa inaanu dee ninkan kaba maqlin dee waxa weeyaan uu maanta wax ka warinayo oo waayo waa nin ay sarkeen oo kulmeen oo waxna uu kaba wariyey bal taas tadriis bisnaad baa la yidhaha maxay haddaba kan ruwaaddu way yeeleen in badan bay sameeyeen waxay u sameeyeen kullay aqraab kala duwan bay lahayd si aqraabda kala duwanna way kala sahlan tahay oo xukunka meesha iyo karaahada kaba imanaysa iyo dembiga meesha ku imanaya ruuxa caynkana waxa weeyaan way kala duwan oo qarabkan xaamilkaa dee kullina tadliis ma haboono un oo haddii tadliiskii mataacda eed alaab aada iibinayso oo aada ceebteedii intaad qariso wanaageedun aada muujiso oo dadka sidaa dee si aanay u arag waxa meesha jiro ood ugu qariso xumaantii hadday rishi xaggii tiahay dadkii rasuulkuna uu yidhi man gasha falaysa mina mina ama man gasana falaysa mina laftiga kaleba uu yihi taasna ay ahayd markii uu soo maray nin raashin iibinayo raashinkuna waa qoyanaa intii engegnayd wuu soo karaysiiyey wixii qoyanaana waa hoosaysiiyey dadkii muu tusin dee ninkii ku gelayaana uu galo ninkii ka tegayaana uga tagay waa kan qariyey rasuulku markuu gacantiisii geliyo qoyaankii arkuu ku yihi maxay tahayna asaabatu samaa yaa rasuulallah buulo rasuulku wuxuu dee mangasha falaysa mina ruuxa gashigan laba yimaada macnaa wagashigu waa xaaraam hadduu halkaa yahay walow halkan ay dee karaaha guudaha kaba cabireen gashi diineed oo kolqof ruuxaan riwaayada u helayn xadiidkiisii lagu socodsiiyo axkaamdan halkaa lagaba qaato sharci dadku ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan ilaa qiyaami saacana uu noqdaan waa gashi aada u foolxunba oo bal markaa kan weeye haddaba aqraabda kala duwaneed oo barhkood waxay kan u yeeleen ninkan ay tuurayaan baaba nin daciifa wuxuu diidayaa ama xadiidkii in dee dadka dacafada inuu ka wariyo ay muuqato xadiidkii uu nin labaad oo dee ninkan daciifkii uu kaba warinayay oo u isaguna soo gaalay oo la kulmay ama wax kaba maqlay ayuu xadiidkii ka warinayaa markaasayo dee kiibuu tuuray saasi waa ka ugu fool xun oo meesha ugu xun aadna culimadu ay ceebeeyeen oo raggii ugu sii ceebeyn badnaa socdo yabaa kaba mid ahaayo atadliisu akul kadib baa lagala soo naqliyay isagu tadliisku waa keen walaalkeedun hiyo laan azniya xabdi ilaya min an udalisa ama zinaysaan kaba jeclay inaan tadliiskaa laba imaado waa shacbo kale anfisi shaaficiya ay kaba soo naqliyeen fasaasiyadu waa mid waa nasuuro aada u madmuuma oo waayo ruux aan riwaayo u helayn baa riwaayadiisi lagu socodsiinayaa taas waxaa kaloo ay tan uba yeeleen oo ay tan u sameeyeen kol ruuxan isagoo dee aan kaba da-weyneyn ama kaba yar wax kaba wariyey de hadyo goor way dhacdaa nin hore intuu wuxu fahmay oo aqristay ama cid laba kulmay oo nin ama dee waxa weeyaan aan hore wuxuu aqrisanayo waxyaala u baahdo wixii agtiisa kuba sugnaa ninkii baaba kaba yar waa dee kala jibir nafsaaniya kuba sugan cadam alinsaaf saasana kuba jirta ninku waaba iska fiqa hadduu doon waaba fiqa laakiin waa ka yaryahay oo de dee aad iyo aad ugaba yaryaro ayaa isagii la kulmay oo ay la wada kulmeen oo wax kaba qaatay oo macnaha waa kibir nafsaaniya kullay iskaba jira ama cadaban insaaf filcilmi taas buu qarinayaa tuurayaayo ciddii ka sarrayso dee waa nin isaga nafsi kaba weyna ama iskida ahaayeen oo isaguba u laba kulmay ayuu xadiiskii kaba warinayaayo istisqaarkaa daraaddeedna way ula yimaadaan ee aqraab kale ula yimaadaana wuu jiraaye bal horta tadliidka isnaadku kaa weeye hadda xukunka uu leeyahay arrinta horta been cad maaha oo dee marka yidhaha can fulan adiguba imarka haddaad tiraa qaala fulan ina hadal ba ka maqale laakiin hadalki uu kaa soo gaado hebel baa saa yidhi hadalku been maaha laakiin usluubkan uu warinayaa waxa weeyaan baa ihaan ku sugan yahi dadkii baa looga dhigay si wuxuu soo gaaday oo isagu kaba maqlo hadalkan kaba maqlay ayuu ugaba dhigay arrintiina dee arrin isnaad leedo imarka sian warka u kala naqlino may ahayne waxaa la eegayay ninba minkii uu ka maqla meeshiida socoto daahirkiiba ahayd ninkan inuu kaba maqlay ninkina waa ninkan ay isku waqtigayiin ay isku soo gaadheen bal weliba de waxa inay soo gaadheen tan arrintu saasun maaha haddaan tacriifkii nulqaandi markaas bazaariya raggii laminkaa eegno xaakim xasani inay doontaan waa nin uu isba wax ka maqlay waa riwaayu ninkanba kuba leeyahay laakiin xadiiskan baanu kaba maqlin bal markaa taxsiin daahir alisnaad iyo ihaankasaa jire horta been maaha marka waxa ay tahay xukumka uu yahay ninkani waxaan sameeyey hadduu daciif yahay marka horeba hadalkiisu waa xaday oo waaba nin daciife waa nin siqaa waxaan samaynaya oo sida kale riwaayadiisa loo aqbali lahaa marka caynkaasa ninkii haddii lagu ogaado tadliiskaas waxaa la eegayaa uslubka ama cibaarada u isticmaalayo isticmaalayo xadiidka naqlintiisa hadduu xadahanii fulan ama akbaranii sanaaca wax sarix ku ah cadeeyana inay sida kale sida kale siku u ahay waa laga aqbalaya arrintana ihaam bay hayde been cadu ku dhacayay may ahayn haddii laakiin ninkaa tajliiska lagu ogaaday oo aan odhan xadahanii ama samictu ama akbaranii can fulan iyo ana fulan qaala kadaayo oo xeelaa dakara fulan iyo alfaadaha caynkaasa isticmaalo la aqbali maayo waa la celinayaa xadiidkiisi dee in badanna waan arkaynaaba iyadoo leeyihiin kutubta markaad dee aad daalahataan hebel baa ku sugan ama cancanatu fulan oo de waa min mudalisaa la leeyahay taas oo kale ayaa kuga sugan falqol xadiidkii iyagoo xoogeynaya ay leeyihiin hebel baa kuga sugan waqad saraxa bisamac maxay uga jeedaan ninkani waa mudalis cantiisa lama aqbaleen maanta samac buu cadeeyey samictu buu yihi ama xadasani buu yihi marka xadiidkii dee kol haddaan cillo kaloo looga tegaa jirin ninkan loogama tegaya waa la aqbalaya waayo leeyihin in been looga tegay waxyaala mu ahayn ihaam badbaaba jirtay kol kol waxyaalo kala duwanna way kuga xambaarayeen bal taas bay tahay xukunkiisio waana qowlkooda ugu muctamadsan oo badkood sharxi bay kaba dhigeen guud ahaan looga tegay riwaayadiisiye laakiin tacaamulkooda uu yahay oo dee saxiixan iyadokoodba raggii tajliiska lagu yaqaanay ayaa iyagu riwaayaadkooda ay kuga sugan yihin wixi ay samaac cadeeyeenna waa la qaataa wixi aan samaac aana cadayna ee waa kaa riwaayada laga joogsanayo in dabal la helo meelo kale dariiq looga helo mooyaane walow ragga qaarkood lagu yaqaano inta badan istiqaaun inay dee ikhtisaar ahaan u tuuraan oo aanay cid kala tuulin sidaas sufyaan ibnu cuyayna weligii lama arag isagoo nin istiqaa mooye nin kala tajliisiyey oo laydhaa tajliiskiisa isaga ragga caynkaasa waa la aqbalay bal haddii la ogyahay waxan uu qarinayaa ama uu ka tegaya nin istiqaaun inayo cid kale asal ahaan aanu marna kaba tegin oo dadka kale aan isaga kaba dhac ahayn riwaayadiisa waa la aqbalaya baa laydhaa dee sufyaan iyo raggaasa rag dee tajliiskooda ay aqbaleen tajliiskooda aad u yar riwaayaadkooda oo badanna way jiraan oo saxiixan dayrkood kuma suganta kutub gaarana culimadu way u dejiyaan raggaas taraajimkooda iyo dabaqaadkooda waay dabaqaad dhawr iyo bay uqaybiyaan oo kutub waliba maanta dhawr ah oo kuwa mucaasiriinteena ay leeyihiin raggii hore kutubtoodiiyo saxaab maxajar iyo dabaqadiisaas iyo ragga lamidka ah kuwa ka horreeyo kuwa ka dambeeyaba kutubtaasi way madbacaysantay maanta ee bal xukunkiisu kaa weeye qaybtan aan hayno laqbadan ku laabmaya wuxuu dha alawalu nooca hore alisaadu ridid weeye ridid uu rido raawil sheekhiseekiisii uu rido wa an yanqula inuu wariyo naqliyo xadiidkii wariyo canman shaksi xaggii uu ka wariyo fawqa fawqa sheekihi sheeka maanta la riday ka sarrayso sheeka sheekiisa ahay bican can uu kaga wariyo wa anna anna uu kaga wariyo taas baa ka horeeyo markaa taa waxaa la yidhaha tajliisulisnaad qaybo sii hoos galaa way jirana insha allah inoo dambayn doona haddii ala ilaha hadii rabbi inoo dhib yareeyo kaasi bal waa tajliiskii isnaadka xukunkiisiina dee aqwaabtii sooma inaan wada naqlinay bal xukunkoodii raajaxayd baan sheegnay ninkan waxaa lagaba yeelayo riwaayadiisa markaa ka labaadi waxa weeye waxaa lagu magacaabaa tajliisu shuyuuq tajliisu shuyuuqna sheekii lama ridayo maanta ninkani ninkii kama tegayo laakiin muxuu samaynayaa ninkan waa qarinaya haddan oo wuxuu ku sifaynaya waxaan lagu garan oo ninkani magacdaaba lagu yaqaanay magaciibuu ka tegaya kuyo uu leeyaha haddan n kuyo uu iska leeyahay laakiin aanu ku shuuroobin oo lagu aqoon buu sheegaya ama nisbe aan loo aqoon xirfo aan loo aqoon adigu haddii kuyadiisii lagu yaqaani magaciisii on dee mashhuur baa inaan loo aqoon adigu waxaan lagu aqoon oo dadka agtooda macruuf aanu ku ahayn buu ku sifaynaya marka maxaa dhacaysaa ee raggii umuurahan intay xufaada ahaayeen umuurahana aada ugu baraarugsanaa oo de inay sidaa gartaan un mooyaane dadkii ninkii dee magacii lagu yaqaaniy marka lagaba kaxeeye magac kaleba ama kunyo kale iyo nisbe aan lagu aqoon loo sheego in la garanayo ma noqonayo oo wuxuu noqonayaa ruuxaan isna la garanayn oo dee taas waxay keenaysa xadiidkiiba in laga joogsado bal xadiidkiisa iskaa ku dayacmo marka ninkii la garan waayo laha waa nin majhuulaa kuba sugan hadaba nin la yaqaanaybo xadiidkiiskaa loogaba tago bal kaasna tajliiska shuyuuq baa laydhaha kollay asbaabaha iyaa kuba xambaarta dacfiga ninku way ku xambaartaa oo nin daciifa uu kaba warinayo ogaan u qarinayo ruwaada qaarkood dee kollayna taasi waracnimo iyo ikhlaasnimo doona maahe way sameeyeen oo kale istisqaar nafteeda sii horoo kale oo ninkan oo isla yaan la odhan ninka dee la da-daa ama kaba yar buu kaba wariye barkood way uga sameeyeen arrin kale u sameeyeen baa jirto tagsiir siir manaa dadkii ay ugaba dhigayaan sheekho badan ninkiibu leeyahay manaa ninkaniyo magaciisi ku tasarufayaayo mar buu odhanaya akbarana fulan ama oo isaga sadayna cadku maba isticmaalaye waa kan akbarana fulan buu odhan haddana si uu yeelay akhbarana abu fulan buu meel kale odhan akhbarana alfulaniyu oo nisla u odhan markaa ninkii aan xaqiiqada ogeyn wuxuu qaadanayaa saddex afar sheekh oo kalmiinkani leeya ay tahay arrintuna waa nin keliya uu rogrogay uu magaciisii uu kalbasi u galay oo taasa ay ujeedadiisa ay shay ihaaminta markaa ka kala tashiyuq oo kale sheekhiin badan inuu leeya dadkii inuu moodsiyo iyadna waa nooc meeshii istigtaar ay kuga sugan tahay iyo waxyaala dee istigtaar bimaa lam yucdo oo kale iyo dee taas ay ama tashabux bimaa lam yucdo ayaa ada iyadna soo geliye walow dee si kale ka yar kulul yahay rag muxadisiin oo xufaada waaweyne ay sameeyeen barsood dee ay u la imanayiin un tafan waayo shaqo badan umay baahneen bo way lahaayeene laakiin tafanun daraadeed iyo ninkan magaciisa inaan usoo celcelisa khabiib iyo lagaba soo naqliyena kutubtiisa kuba badan tahay bal waxa weeye taasna waa sabab kale ula yimaadaane waxa ugu xun marka uu ninkan bacfigiisa daraadeed san uuba yeelay xataa haddaanu bacfigiisi daraadii yeelin ninkii marka la garan waaye xadiiskiisa sidaa loolala tago waxaa meeshii noqonaysa xadiidkii oo la dayaco oo meeshii faraa laga qaado cidu ka camal fali weydu dadkii xadiidkii ka dayacaano way kuma suganto waa mafaasida kaba raqimaysa bal noocaa waxay ku magacaabaan tajliiska shuyuuk laakiin kolba tajliiska shuyuuku la yimaadaan imtixaan ruuxan ay kuwa imtixaamayaan bal dabdigiisa iyo xifdigiisa ee taasna raggii waaweynaa baa la iman jiray oo nin uu yimi oo iska horsanayo bal aqoontiisa bal dee markaas taasna markay horsanay aqoontiisii dee inay waxanu doonay ka dalbayen oo kala akrisay ku xidhnaan lay waxay kaba yeelayaan inay kaba warinayeen kale ayay barkood ila imanayeen oo waxaa lasoo naqliyaa dahabi oo kale imaamkaa sahirkaa markii ugu horreysay oo u yimi kuma kala yimi ibnu daqiiq alcid imaamkii xaafidkii ama dee waxa musaydkii waktigiisi uuba yimi lama yidhaaho musadidkii qarnigaas ayaa wuxuu yihi su-aal u weydiiyey oo dee man huwa abu muxamedin ilhilaaliyu cibaaradaas o ayo abu muxamed ilhilaali markiiba wuxuu waa sufyaan ibnu cuyeyma sufyaan ibnu cuyeyma sidan looma aqoon waa reer hilaal ama waa ilma waalidoodii kunyadana waa jirtay laakin dee mid lagu yaqaanay maaha bal wuxuu hugsanaya kiis oo kale magac kalena waa weydiiyo saamaaka kii kalena waa garto markiiba u saamaxay dee inuu wixii uu ku dul aqriyayey ama wixii uu kaba dalbayey uu kaba dalbo oo kale barkood waxay ula iman jireen dee ikhtibaar ruuxa taasi oo kale xaaladeedu way saalaneyd oo dee had iyo goor ragga la imanayay sunna laguma daynayn wax caam oo riwaayaadki dhex gelayana may ahayn waa wax ninkan uu kuba hubsanayo kale bal taasna waa sabab aada u fudud oo ka duwan oo dee iyada markan loo baahan yahay maslaxa ahaan loogu baahan yahay intaa maslaxadu fogto dee aadkii lagu dayna hadhowna seedii lagula celiyo hadday dhacdo dee ay iyada iska jaa-iskasoo noqonayso bal taasna waa nooca labaad waxaan dee markaa uu yidhi sheekhu isagoo nooca labaad inoo sheegaya wahaani noocii labaad ama waa ka labaad laa yufsiduhu ma ridayo sheekii oo waa nooca labaad ee tadliisku tadliisku sheekh weeye sheekii ma ridayo laakin yasif waa sifaynayaa raawigani awsaafahu awsaaftiisii ayaa wuxuu ku sifayn bimaa wax ama awsaaf iyo sifo laa yamcarifu aanu ku macrifoobeyn mid lagu garanayo aanu hayn bihi isaga waa sifada uu kuba sheegay ama awsaafta uu kuba sheegay laftigan laa yamcarif waxa dee taarix nawi nooguma sugeeya waa arki karta halka dambe ama safxada dambe ayuu kuba sheegaya isagoo beyd kale soola yar dhigtay oo lahaa halow qaalan